duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba raalli ka noqdona waxaa ka mid a
faahfaahino kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo wefdi oo hogaaminaya oo maanta u ababaxay dalka netherlan
hay-adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka banaadir oo kulan la yeeshay ammaanka magaalada caasimada ah ee muqdisho
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta gulan gaar ah magaalada kambaalo kula yeelanaya dhigiisa ugandha ee museveni
maamulka gobolka banaadir oo dowladda itoobiya kala hadlay wax kaqabashada arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka
qaramada midoobay oo walaaca ka muujisay dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu geysanayo dalka koonfur afrika akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
dad ku dhintay duqeymo culus oo ciidanka ruushka ay ka fuliyeen gudaha yukrein iyo sarkaal ka tirsan sirdoonka israa'iil oo lagu dilay magaalada qudus
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha tobnaad sanada laba kun labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka degmada buuloburde ee gobolka hiiraan sida warkaanu ku eegaya xuseen washington wararkii aan ka helino duleedka degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in barqanimadii maanta halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka ee macawiisleyda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa sida dadka deegaanka ay ku warameen inuu ka dambeeyey ka gadaal markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka deegaanka ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo jibcow oo dhaca koonfur dhanka magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan waxaana halkaas ka socdaa sida ay weli sheegayaan wararka halkaasaan ka helino dagaal xoogan wararka hordhaca elhile ayaa sheegaya in ciidamada ee dowladda iyo kuwa deegaanka ay iska caabiyeen dagaalamayaashii shabaab ee halkaas weerarka ku qaaday waxaana la tilmaamay in al-shabaab ay doonayeen inay la wareegaan saldhigga halkaas ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin waxaana wararka ay tilmaamayaan in uu jiro khasaaro kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin wararka ayaa sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in weli la maqlayo rasaas goosgoos ah oo ka dhacaysa deegaanka islamarkaana rasaastaasi ay iswidarsanayaan dhinacyadu halkaas ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka socday dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ee macawisleyda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka netherland sida faahfaahinta warkani uu ka eegayo waryaheena cabdisalaan juule
gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diwradaha aadan cadda ee muqdisho iyagoona ku wajahan magaalada amsterdam ee dalka holland gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta safar shaqo uga ambabaxay magaalada muqdisho isagoona kusii jeedaa magaalada amsterdam ee dalka holland gudoomiyaha ayaa inta uu ku sugan yahay dalka holland ama netherland waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa dhiggiisa dalkaasi isagoona kulamo la qaadan doona jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi holland aadan madoobe iyo jaaliyadda soomaaliyeed waxay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo aad u fara badan oo ku aadan sida soomaalida loogula dhaqmo gudaha dalkaasi holland aadan maxamed nuur aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu safaro kala duwan ku tegayey dalalka dibadda ku yaala halkaas oo kulamo kala duwan ula soo qaadanayay dhigiisa kulamo kala duwan ula soo qaadanayay jaaliidaha soomaaliyeed ee ku nool wadamada ku yaala qaaradda yurub
mahadsanid joole madaxweyne xasan sheikh ayaa maanta kulan gaar ah magaalada ugandha kula yeelanaya dhigiisa ugandha museveni sida warkan uu ku eegayo saleebaan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada kambaara ee caasimada dalka uganda ayaa waxaa lagu wadaa inuu kulan la qaato dhigiisa dalkaasi yoweri museveni kulanka ayaa waxaa looga wada hadli doonaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo uganda iskaashiga ku salaysan dhinacyada horumarinta iyo amniga sidoo kale madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay wadanka uganda waxa uu kala qeybgeli doonaa madaxda dalalka gobolka xuska lixdan iyo sanad guurada uganda ee kasoo wareegtay xornimadooda iyadoo soomaaliya ay safka hore kaga jirtay dalalkii ku taageeray halgankii xornimo toonka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu hambaliyeeyey shacabka iyo dowladda uganda sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegtay xornimada dalkaasi oo ay u dabaaldegayaan maalmaha soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay uga mahad celinayaan doorka ay ka qaadanayaan ciidamada uganda nabadda iyo xasiloonida soomaaliya
maamulka gobolka banaadir ayaa dowladda itoobiya kala hadlay wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka sida faahfaahinta warkani ay ku eegayo waryaheena cabdinaasir al cadaala gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf jimcaale madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay danjiraha dowladda etoobiya u fadhiya soomaaliya ambasador cabdifitaax cabdulaahi xusan oo ugu yimid duqa muqdisho salaan sharafeed uu kaga siday oo u hambaliyeynayay dib u doorashada amase dib u magacaabista u sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuuda danjire cabdifitaax iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo kulan dheer wada qaatay ayaa waxa ay ka wada hadleen qodobo inta badan ay diiradda ku saareen horumarinta xiriirka ku dhisan waxwada qaybsiga iyo sidoo kale sida ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanada waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen qorshaha dowladda etoobiya ee gaarsiinta waa barnaamijka dhiraynta amase cagaareynta ee wadamada dariska ah kaasi oo caasimadaha ay ka hirgeliyeen wadamadooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho madaale waa yuusuf madaale ayaa uga mahad celiyey safiirka dowladda etoobiya ee soomaaliya taageerada dowladdiisu ay arrimaha soomaaliya ka geysanayay sidoo kale dadaalada ay ku bixinayaan dhinacyada iskaashiga iyo horumarinta iyo sidii wax loo qaban lahay dhanka iyo cimilada
hay-adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ayaa kulan la yeeshay ayraade ayaa kulan ka yeeshay ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho sida warkan ay ku eegayso faadma cabdiqaadir kulankan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen hay-adaha amniga sida nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya dhinaca qaybta bartamaha iyo guddoomiyaasha degmooyinka xamarweyne shangaane cabdicasiis iyo guddoomiyaha degmada warta nabadda isla degmada warta nabadda ayaa lagu qabtay diraddana waxaa lagu saarayay sugidda amniga guud ee caasimadda muqdisho iyo qaabkii ay ku wada shaqayn lahaayeen hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir arrimaha kale ee kulanka looga hadlay ayaa ahaa sidii ka hortag xoogan loogu sameyn lahaa falalka lidiga ku ah ammaanka dalka si wadajir ah waxaa u shir guddoominayay kusimaha taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ahna taliya xigeenka qaybta siciid baryare iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir muxudiin warbac iyadoona taliyayaasha nabad sugidda degmooyinka dhinaca qaybta bartamaha iyo taliyayaasha saldhigyadana ay halkaasi xaadir ku ahaayeen kulan dheer misna saacado badan qaatay ayuu ahaa islamarkaana waxaa la isku soo hadal qaaday xaaladda guud ee ammaanka dalka iyo sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa shacabka iyo hay-adaha amniga dhammaan saraakiishii goobjooga ka ahayd halkan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in markasta laga shaqeeyo caqabadaha ay la kulmaan bulshada sidii looga hortegi lahaa waxaana sidoo kale ay sheegeen in kulamada sidan oo kale ah dhowaan lagu qaban doono degmooyinka kale ee harsan maadaama degmooyin dhowra hore loogu soo qabtay soo idlaanshiyaha kulanka kadib si kooban ujeedka kulanka waxaa ugu hadashay zaynab maxamuud warsame xaabsay gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaa caawa kulan soo socday muddooyinkan dambeba kana socday caasimada dalka ee muqdisho inoogu qabsoomay degmada warta nabadda kulankaasuu ku saabsanaa wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinka waxaa ilaahay mahadiisa inuu caawa kulankan si gaara u quseeyey degmooyinka bartamaha oo ay ku jiraan degmada warta nabadda boondheere cabdicasiis shangaani iyo xamarweyne kuwaasoo isugu imaadeen taliyaasha booliiska taliyaasha nabadsugidda iyo maamulada degmooyinka oo horkacayeen labada taliye ee kusimaha taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ahna taliya ku-xigeenka iyo taliyaha hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka banaadir waxaana inta badan kulankaasi lagu korfeenayay isbedelada amni ee guud ahaan wadanka ka socda si gaara gobolka banaadir iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa amniga iyo kala dambeynta caasimadda waxaa sidoo kale halkan caawa waqti badan lagu bixiyey awaamir aan rajeynayno insha allah inay ka qabsoonto caasimadda oo horeyna boqolkiiba sagaashan ay uga qabsoomeen inta harsanna rajeynayno inay ka qayb qaadan doonaan amniga iyo bilicda caasimadda oo iska kaashan doonaan hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinkaas ay ka mid tahay in aanan la degi karin guri aanan soo marin broseskii saxda ahaa ee diiwaangelinta iyo kareynta guryaha markii aan saas leenahayna ay tahay in gurigii lagu arko isagoo oonan la degay oosan soo marin hay-adaha amniga iyo maamulka tallaabo sharci oo ka qaadi doonaan hay-adaha amniga iyo maamulka oo iskaashanaya sidoo kalena guryaha badanaa ee guleerarkooda ay dansan yihiin shantaas degmo ay ku yaalaan waxaa tallaabo sharci ah laga qaadi doonaa ayagana maadaama mugdiga uu qeyb weyn uu ka yahay amni darada dadka shacabka ah badanaa meelaha ay uga imaadaan haddaba guud ahaan maamulada iyo hay-adaha amniga oo iskaashanaya waxay waqti badan gelin doonaan horeyna u geliyeen sidii isbedel wanaagsan ee iskaashi ay bulshadu habeen iyo maalinba horey ugu jiifi jireen inay sii laba jibaaraan faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
qaramada midoobey ayaa walaac ka muujisay dilalka muwaadiniin soomaaliyeed oo loogu geystay dalka koonfur afrika xuseen washington ayaa faahfaahinta warkana diyaar la-ah xilli ay soo badayaan dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu dhibaateynayo dalka koonfur afrika ayaa waxaa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee un s r ay ka hadashay falalka dhibaateynta lagu hayo soomaalida ee halkaas ku dhaqan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee un s r ayaa sheegtay inay aada ugu walaacsan yihiin dilkii foosh xumaa ee maalmo ka hor muwaadiniin soomaaliyeed loogu geystay deegaan ka tirsan dalka koonfur afrika una dhow magaalada lagu magacaabo carmiston ee koonfur afrika waxa ay sheegtay hay-adda in falkaas ay aada uga xun yihiin waxaana sidoo kale meydadka leelay ka mid ahaa qof kamid ah dadka deegaanka oo ku dhex jiray goob dukaan ah oo ahayd halkii lagu dhex diray laba muwaadin soomaaliyeed oo kamid ahaa muwaadiniinta soomaalida ee ganacsatada ku ah dalka koonfur afrika afyeenka hay-adda un s r ee koonfur afrika ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laamaha ammaanka dalka koonfur afrika ay ka shaqeeyaan sidii booliiska dalkaas koonfur afrika ay uga hortegi lahaayeen fararka dhibaatada ah ee lagula kacayo soomaalida ku nool dalka koonfur afrika dalalka koonfur afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka inta badan dhibaatooyinka kala duwan lagu geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaas ku leh goobo ganacsi iyadoona sidoo kale ay dalkaas ay ka mid yihiin dalalka inta badan soomaalida lagu dhibaateeyo ilaa ay hadda ma jirto dowlad ama safaarad iska xil saartay sidii wax loogu qaban lahaa tacadiyada kala duwan ee muwaadiniinta soomaalida loogu geysanayo dalka koonfur afrika iyadoona inta badan muwaadiniinta halkaas ku dhaqan dirarka iyo sidoo kale tacdiye ay ka mid yihiin diral dhaawac iyo sidoo kale boob loo geysto hanti ay halkaas ku leeyihiin muwaadiniinta soomaaliyeed
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warkii aad kala socoteen raadiyo dalsan warkan warkiisa nabadgelyo
wararka adla haysa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel